yactadiruuna way cudurdaaranayaan ilaykum idinkaay idin cudurdaaranayaan idaa rajactum marka aad u noqotaan ilayhim xaggooda qul waxaad ku tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudurdaaranina lan nu'mina rumayni mayno lakum idinka idin rumayni mayno qad nabba'ana allaahu inaanan rumaynin waxaa keenayaa qad nabba'ana allaahu allah wuxuu noo warramay min akhbaarikum wararkiinna qaar ka mid ah wasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum shaqada aad qabataan wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arki doon uma turadduuna waxaa laydin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxyaabaha maqan allihii ogaa iyo washahaadati waxa jooga allihii ogaa ayaa laydin celin doonaayo fa yunabbi'ukum wuxuu idin warrami doonaa bimaa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii camalfalayey waxaan ku soo jirnay qoladii munaafiqiinta ahaa ee ka haray dagaalkii tabuuka isla markaana ictidaarka beenta ah rasuulka u soo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam isla markaana rasuulka uu ka aqbalay calaaniyadooda ilaahna uu ku canaantay oo cafa allaahu canka lima adinta qoladaasi canaantoodii ayuu rabbi waday iyo ceebahoodii inuu daahirinayo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka aad madiine ku noqotaan way idin imaani doonaan oo waxay idinku dhihi doonaan cudurdaar baan lahayn rasuul allow dhibaataanna hayse may waan ku raaci lahayn haddii aan wakti helayno haddii ay noo suuroobi kari lahayd waa ku raaci lahayn arrinkaa markii ay kugu yidhaahdaan waxaad ku tidhaahdaa lan nu'mina lakum idin rumayni mayno waxa aad sheegaysaan wax ka jiraa lama arko inaanna idin rumayninna waxaa keenayaa ilaah baaba warkiinna noo sheegay horay buuba noogu sheegayo inaad been sheegayseen waxa aad sheegaysaan wax jiraa inuusan ahayn rabbi wuu noo sheegay hadda kadib iyo mustaqbalkana qaabka aad u dhaqantaan ayuu jazihiinna iyo abaalkiinna noqon doonaayo munaafiqnimadii haddii aad ku sii wadaanna ilaah waa idinka abaalin doonaayo wuu idin cadaabaya haddii aad towba keentaanna ilaah iyo rasuulkiisaba way idin arki doonaano towba keenkaasi ayuu ilaah idinka aqbalayaa jazo wanaagsanna waad helaysaan wixii horena waa idin dhaafaya amaa haddeer cudurdaarka aad soo gudbinaysaa wax ka jira lama arko baail iyo baatil iyo been weeye waxa aad sheegaysaan sidaa ku dhih yactadiruuna way cudurdaaranayaan ilaykum idinkay idin cudurdaaranayaan idaa rajactum marka aad u soo noqotaan ilayhim ayaga aad u soo noqotaan ayay cudurdaaranayaani qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudurdaaranina waxa hisdaalinina lan nu'mina rumayni mayno lakum lictidaarikum cudurdaarkiinna idin rumayni mayno qad nabba'ana allaahu allah wuxuu noo warramayuu noo sheegay min akhbaarikum wararkiinna qaar ka mid a qaarka cudurdaarka ku saabsan ee beentaa ayuu rabbi noo sheegay wasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum shaqada aad qabataan hadda kadib shaqo wanaagsan iyo shaqo xun inay midkay noqoto wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arki doonaayo camalka aad qabanaysaan mid fiican oo ikhlaasa inuu noqdo iyo in kale uma turadduuna waxaa laidin celin doono idin abaalin doona ilaa caalimi alghaybi waxyaabaha maqan allihii ogaa iyo washahaadati waxa jooga isku si allihii u yaqaanay fa yunabbi'ukum rabbi wuu idin warrami doonaa bimaa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii soo camalfalay xumaan iyo wanaag mid ku doonaaba ha noqdee sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi ilaah ayay ku dhaaran doonaan lakum idinkayna idin dhaaranayaan idan qalabatum marka aad noqotaan ilayhim ayaga aad u noqotaan ayay dhaaran doonaan litucriduu inaad jeedsataan darteeda ayayna u dhaaranayaan canhum xaggooda fa acriduu jeedsada canhum xaggooda ka jeedsada innahum nimanka rijsun qurun iyo wasakh weeye wa ma'waahum meesha ay ku hoyanayaan jahannamu naarta jahannamo weeye jazaa'an abaalin darteeda ayay ugu hoyanayaan bimaa shay lagu abaalinaya kaanuu ay ahaayeen yaksibuuna kubay shaqaystay yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkaay idin dhaaranayaan litardow inaad raadli noqotaan canhum xaggooda inaad ka raadli noqotaan darteeday u dhaaranayaan fa in tardow haddii aad raadli noqotaan canhum qoladaa haddii aad ka raadli noqotaan fa ina allaaha alle laa yardaa ka raadli noqon maayo cani ilqowmi qole kaba raadli noqonayo qoladii alfaasiqiina daacada alla ka baxay ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka aad u noqotaan oo madiine aad tagtaan way dhaaran doonaan cudurdaar inay lahaayeen dhibaata inay u hareen haddii ayaan dhibaatadaa jirinna inay idin raaci lahaayeen arrinkaa ayay ku dhaaranayaan dhaarashadaasi laba maqsad iyo laba danbay ka leeyihiin danta hore waxa weeyaan mu'aakhada inaan lagu samaynin oon la qabanin oo aan la ciqaabin ayay rabaan taa waa mid tan labaadna hadalkooda inta run loo qaato qalbi ahaan raalli in laga noqdo oo mu'miniinta lagu tiriyo oo xumaanta iyo khayr darrida mu'miniinta ay la dhex joogaan inayan soo bixin labadaa arrimood ayay doonayaan arrinka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ka jeedsada nimanku wasakh iyo qurun wey ayagu jeedsiga ay doonayaan iyo jeedsiga alla uu amraya labay kala yihiin ayaga jeedsiga ay doonayaan waxa weeyaan jeedsi ciqaab la'aan dhibaato la'aan dadka inay la mid yihiin wax dhibe inayan wadin in loo arko jeedsigaasay doonayaan jeedsiga alla uu amrayana waxa weeyaan jeedsi qurunnimadooda ay keentay yacnii dad liita inay yihiin u arka rijsi iyo wasakh u arka oo waxaa jira waxyaabaha liita ee qurunka ah sida baktiga sida saxarada markaaad aragto waad ka jeedsani waadna ka tegi tegidda iyo jeedsiga aad ka jeedsani ikraam iyo sharfid aad sharfi ama dan aadan ka lahayn ma ahayn nicid aad nici iyo indhahaada waxaa inay qabtaansankaada ay ku dhacdo nicid aad nici darteedaad uga jeedsani waayo rijsina waxaasaa la yidhaahdaa sida qurunka aad uga jeedsato oo kale uga jeedsada nimankuu niman liito weeye qurun weeye wasakh weeye xatabuu jahannama weeye ka jeedsada qiimaha u yeelina waa yahay danta labaad ee ay kale yihiin dhaarashada ay dhaaranayaana waxay tahay inaad ka raalli noqotaan oo aad u aragtaan dad wanaagsan inay yihiin cudurdaarka ay sheeganayaan dhab inuu yahay mu'miniinta caadiga inay ka mid yihiin sidaa inaad u aragtaan ayay doonayaan taa ha u arkina raallina ha ka noqonina haddiiba aad ka raalli noqotaanna wax ay u tari lama arko waayo ilaah baan raalli ka noqonaynin ilaah wuxuu og yahay sirtooda iyo waxa u qarsoon iyo rijsinimadooda iyo wasakhtoodu og yahay oo mar haddii xumaantaada alle uu og yahay bini aadam daahirkan aad tustaa waxay kuu tari lama arko raallinimo bini aadamna waxay kuu sheegi lama arko waka sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi ilaah bay ku dhaaran doonaan lakum idinkay idin dhaaranayaan idanqalabatum marka aad noqotaan ayayna dhaaranayaan ilayhim ayaga aad u noqotaan litucriduu inaad jeedsataan canhum xaggooda inaad ka jeedsaaka jeedsataano dadka inay la mid yihiin aad u aamintaan taasay darteeda u dhaaranayaan canhum xaggooda aad ka jeedsataan faacriduu ka jeedsada canhum xaggooda ka jeedsada jeedsi liidnaanood liidaysaan uga jeedsada maxaa dhacay innahum nimankuu rijsun qurun iyo wasakh weeye wax liito weeye wa ma'waahum meesha ay ku hoyanayaanna jahannamu naarta jahannamo weeye jazaa'an abaalin darteeda iyay jahannamo ugu hoyanayaan bimaa shay lagu abaalinaya kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbanayo oo shaqaysanayo yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay idin dhaaranayaan litardow inaad raadli noqotaan canhum xaggooda inaad ka raadli noqotaan darteeda ayay u dhaaranayaan fain tardow haddii aad raadli noqotaan canhum xaggooda haddii aad ka raadli noqotaan faina allaha falaa faa'idata liridaakum raadli noqoshadiinna waxay tari lama arko maxaa dhacay faina allaha alle laa yardaa ka raadli noqon maayo can ilqowmi alfaasiqiina qolo faasiqiina ilaah ka raadli noqon maayo faina allaha laa yardaa canhum in la yidhaahdo sooma ahayn oo damiir loo celiyo ilaa ismigoodoo daahire mar horaa la soo sheegay ilaah wuxuu ismi daahira ayuu wuxuu dhigay meeshii damiirka wadcu daahir mawdica almudmar danta laga leeyahay laba xikmo ayaa ku jirtaayo xikmad qoladan faasiqiin inay yihiin ayaa lagu qoraya laa yardaa canhum keli haddii la yidhaahdo dee fisqiga inay ku sifaysan yihiin lagama fahmin fisqigaa in lagu qoraa la doonayaayo tasjiilun calayhim bilfisqi haaniyan faa'iido labaad oo ku jirtaa waxay tahay sababka aan looga raadi noqonaynin wasfigan meesha yaallo weeyaan oo faasiqnimada ah fisqigan ay ku sifaysan yihiin weeye waxa raadinimada ka hor joogsaday in laga raadli noqdo rajaa ku jiraayo haddii ay fisqigaa ka baxaan ilaah waa ka raadli noqon lahaa wuuna ka towba aqbali lahaa wakaa alacraabu qolada reer baadiyaha ayaa ashaddu daran kufran min jihati gaalnimo iyo wa nifaaqan min jihati munaafiqnimay u daran yihiin wa ajdaru ayagaa ku u dhow allaa yaclamuu bianlaa yaclamuu inayan ogaanin xuduuda maa shay xadadyaalihii anzala allaahu alle uu dejiyey calaa rasuulihi rasuulkii uu ku dejiyey wallaahu alle caliimun mid cilmi badan oo xakiimun maamul wanaagsan weeye wa min alacraabi qolada reer baadiyaha ayay ka mid yihiin man qola yatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo wuxuu ka dhiganayaa maqraman khasaare ayuu ka dhigani wayatarabasu wuu sugi bikum idinka wuxuu idinla sugi addawaa'ira musiibada wareegi ayuu idinla sugi calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu sawi xumaanta wareegi wallaahu alle samiicun wuu maqlayaa caliimun waana cilmi badan yahay oo waa og yahay ومن الأعراب قلد الهير باديها إيي كمديهين من قل يؤمن رميني بالله الله إيا واليوم الآخر مالك قيام رميني ويتخذ كدغن يما وحا ينفق أي بحنيان قربات سبب قربات دوانش عند الله إلى أكتي القدوة ولا سبب أغدغنيان وصلوات الرسول وسبب صلوات الرسول رسولك دعدي سيي سبب أغدغنيان alaa innahaa ducadaasi ama sadaqadaasi qurbatun dhowaansho weeye oo lahum iyaga u sugan sayudkhiluhum allaahu ilaah wuxuu gelin doonaa qoladaasi fii raxmatihi naxariistii ina allaha alle hafuurun mid dembiga dhaafee raxiimun naxariisto wey halkani ilaah wuxuu caddaynayaa qaaciide caam ahaaneyd oo guud ahanayd qaaciidadaasi waxa weeyaan dadku laba marka loo qaybiyo qolo miyiga iyo baadiyaha degan iyo qolo magaalo iyo xabaariyiin ah labadaa marka loo qaybiyo qalbi jilaac iyo xaq in la fahmo iyo xaq in la qaato waxaa u dhow qolada magaalada joogta qolada baadiyaha joogtaana qalbi adeeg iyo qallafsanaan iyo jahli iyo inayan diin iyo waxba ka garanin ayay u dhow yihiin una badan yihiin waxaana keenaya dee meesha ay ku nool yihiin ayaa macnahaas keeni awalan ninka wuxuun arkayaa ruuxa reer baadiyaha afar ilmo adeeradiisa ayaa dhinacyada ka taagan adduunyada iyo aakharaba sidan u haystaa waa mar mar labaad dee inuu arka culumma waa wax taqaanee wax u sheegtaa ma badna xataa hal wadaad haddii uu la kulmo halkaa wadaadoo khata iyo sawaabo uu ka suuroobaa wadaad ah halkaa laftiisa ayaa qallafsanaan iyo engegnaan ku dhiciyo cid kaloo ka soo horjeedo lamid ahoo wax uu ka faa'iidaysto wax u faa'iideeya haddayan jirin laftiisaa engegaya ayagu lamid noqoni marka uu engegana waxay ibaari ee waxa uu u sheegaa wax toosan inayan ahaanin inta badan ayaguna waxa ay qaadanayaan wax toosan inayan ahaanin ee waxa alle uu soo dejiyey iyo diintaasina inay jaahil ka yihiin ayaa badan jahligaasina wuxuu keenayaa iyo bay-ada ay ku nool yihiin iyo qallafsanaanta ayaa waxay keeni xuduudda alle uu soo dejiyey inayan garanin haddii loo sheegana inayan qaadanin qallafsanaan iyo muran inay la hortaagnaadaan waa yahay waxaa kaloo lagu yaqaanaa qoladaa reebaadiyaha rabbi sida uu sheegaya subxaanahu wa tacaala waxyaabaha sadaqaadka ahee waajib ama sunnada ah ile muxuu ahaa laga doonaa inay u qaataa waxuunan la dul saaray maqram maqram waxaa la yidhaahdaa shayga un lagugu dhejiyey oo khasaaro un keli ah wax faa'iide adan ka helayni waxa laga qaadayo haddii ay zako tahay iyo haddii ay sadaqaad kale tahayba waxay u haystaan ama u qaadanayaan inuu yahay wax khasaaro ku ah wax ka lugo-ay waxaan meel la ugu tursanayn wax xoolahoodiioo si unboobe loo qaatay waxyaaba sidaa ayay u arkayaan u arkayaan dabeecadaasaa lagu yaqaanaa reer baadiyaha intooda badan weeye oo ilaah min tabciidiyuu geliyey ma wada ahee intooda badan ayaa sidaa waxaase jira qaar reer baadiyo aad u toosan oo mustaqiimiina wanaagsan ilaah iyo rasuulkiisa iyo wax alla wixii rasuulkaa lagu soo dejiyey iyo diintii bay aaminsan yihiin waa rumaysan yihiin cilmi iyo aqoonna waa u leeyihiin way ku dhaqmayaan sadaqaadka ay bixinayaan oo qoladii hore khasaare ay u haysteen qoladani waxay ka dhiganayaan sadaqaadkaasi sabab ay ugu dhowaadaan alle sababkii alle u dhowayni lahaa sababkii rasuulka ugu ducayni lahaa ilaa waxaa soo socotaa wasalli calayhim khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim u ducee oo sadaqada markii sakada laga qaado waxaa laga doonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoladaas sadaqada laga qaaday inuu u duceeyo waana u ducayni jiray rasuulka haddii uu tagayna ciddii rasuulka khaliifka ka ah oo imaamka muslimiinta inuu u duceeyo qolada sakada marka laga qaado ee sadaqada laga qaado imaam caam ee hadduusan jirinna ciddii zake qaadaa inay ducayso oo dee ruuxa maskiinka ahay sakada la siiyey ruuxii siiyey inuu u duceeyo wax la doonayo wey ducadaasina ducooyinka maqbuulka ee ilaah agtii lagu aqbalaya ayay ka mid tahay sida dee naska qur'aankaba lagu garanayo rasuulka ducadiisay sabab uga dhiganayaan sadaqadaa bixinteeda iyo rasuulka ducadiisa labaduba qurbo weeyaan ilaah loogu dhowaado rabbi subxaanahu wa tacaala qoladaa reer baadiyaha isla markaana mustaqiimiintaee toosan rabbi wuxuu u ballanqaadayaa janno inuu gelinayo waa fiican yihiin waa wanaagsan yihiin mu'miniin mustaqiimiina weeye jannay gelayaan waa liibaanayaan ilaah raallinimadiisa ay helayaan arrinkaasuu rabbi u ballanqaadayaayo reer baadiyaha intooda yar ma badna ayaa sidaa u toosan qaar badan oo khaldanna way badan yihiin reer magaalka laftii qaar badan ayaa fasaahadsan laakiin inta toosan reer magaalka iyo reer baadiyaha inta toosan magaaladaa badan intaa toosan lafteeda inta reer baadiyahee toosan waa ka cilmi fiican tahay oo waa ka cibaado fiican tahay waayo ninka baadiyaha dee jamaaca inuusan helin baaba laga yaabaa sanad dhan oo keligii uun meel isaga tukada ninka magaalo joogo islamarkaana mustaqiimka ah isaguu doonayo inuu jamaacaadka ka qayb galo way adag tahay shanta salaad hal salaadoo ka mida inuu gefo sa- ee, jamaaco shanta salaadba jamaaca inuu ku tukadaa u sahlan ee, khayraadkii kale iyo inuu cilmi iyo diin dhegaysto iyo inuu dad wax u faa'ide- faa'iideeyo ama loo faa'iideeyo ayaa fara badan oo u sahlan baadiyuhu waxaasi umaba sahlana marka hore helitaankana waa ku adag yahay alacraabu qolada reer baadiyaha ashaddu ayagaa daran kufran min jihati gaalnimada iyo wa nifaaqan munaafiqnimada ayagaa ku badan madiine haddii la joogay sidaan cashirkaba ku mari doonno munaafiqiin ayaa joogtay madiina madiine baadiyaheeda munaafiqiinta joogtaana fara badneed oo aad u fara badnayd alacraabu qolada reer baadiyaha ashaddu ayagaa daran kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan xagga munaafiqnimada ayagaa ku daran wa ajdaru ayagaa u dhow allaa yaclamuu inayan baranin oo ayan ogaanin xuduuda maa shay xadadyaalihii anzala allaahu alla uu dejiyey calaa rasuulihi rasuulkii uu ku dejiyey qur'aanka iyo sunnada ilaah uu ku soo dejiyey rasuulkii xadadyaalahooda iyo waxyaabaha ay amrayaan iyo waxa ay nahyinayaan inayan baranin ayagaa ku dhow wallaahu alle caliimun mid cilmi badan weeye xakiimun maamul wanaagsan oo markuu sidaa u warramaya bicilmin wa xikmatin ayuu ku warramayaa wa min alacraabi qolada reer baadiyaha ayay ka mid yihiin man ruux yatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo maqraman khasaaruu ka dhigan iyo lugooye wayatarabbasu wuxuu idinla sugi bikum idinkana addawaa'ira musiibooyin qoladan leylan wanahaaran zakaa la qaadi iyo sadaqaa la qaadi iyo kheyra la sheegida un haya may baaba'aan iyo dhibaataa ku dhici doontay la sugayaan calayhim daa'iratu sawi ilaah baa habaaraya calayhim dushooda ha ahaato qoladaasi daa'iratu sawi xumaanta wareegto musiibada adduunyada dhexdeeda wareegi dushooda ha ku dhacdo wallaahu alle samiicun mid maqal badan weeye caliimun cilmi badan wa min alacraabi qolada reer baadiyaha ayay ka mid yihiin man qola yu'minu rumayni billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo rumaynayo oo wayatakhidu ka dhiganaya maa waxa yunfiqu uu bixinayo qurubaatin sababa qurubaatin dhowaansha sababkii cinda allaahi ilaah agtii lagu dhowaado sababkay alle ugu dhowaan lahaayeen ayay sadaqada ka dhiganayaan wa salawaati rasuuli wa sababa salawaati rasuuli rasuulka ducadiisa sa ayay sabab uga dhiganayaan alaa innahaa ee sadaqadaasi iyo salawaatu rasuulkaasi qurbatun dhowaansho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay oo alle ugu dhowaanayaan sayudkhiluhum allaahu alle wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi jannadiisa ayuu gelin doonaa ina allaha alle hafuurun mid dembiga dhaafee raxiimu naxariisto wey waasaabiquuna qolyihii khayrka ku har- ku hor- ku hormarayee alwaluuna zaman ahaana u horreeyey min almuhaajiriina muhaajiriin xal ay ka mid yihiin iyo walansaari ansaar iyo waladiina qoladii ittabacuu raacay hum qolo- qolooyinkaa hore raacay biixsaanin wanaagna ku raacay radia allaahu alla wuu raadi noqday canhum qoladaasi wuu ka raadi noqday waraduu ayaguna way raadi noqdeen canhu allay ka raadi noqdeen waacadda wuxuu u diyaariyey lahum qoladaa jannaatin jannooyinka oo tajrii ay soconi taxtahaa hoosteeda alanhaaru webiyaale ay soconayaan khaalidiina xal ay yihiin kuwa waaraya fiiha jannooyinka ayay ku waarayaan abadan weligood daalika jannada in laisku waariyaana alfawzu liibaan alcadiimu ee weyna ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanayaa qolada mu'miniinta ah mustaqiimiinta ah waddadii ee rasuulka loo soo dhiibee sidii la doonayay ugu toosan qolooyinkaas saddex qeyb ayay u qeybsamayaan qolo waa muhaajiriin qolona waa ansaar qolona waladiina tabacuuhum ayaa jamcinaya saddexdaa qolo ayuu u qeybiyey rabbi mu'miniinta meelo badan ayuuna u qeybiyey saddexdaa qeyb oo suuratulxashri saddexdaa ayuu rabbi u qeybiyey weliba qolo walba goonideedu u ammaanay qolada muhaajiriin ayuu u hormariyey saddexda waa qolo waa qolada ugu fadliga badan uguna qiimaha badan abibakar uu ka mid yahay waa yahay lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim wuxuu ku xijiyey qoladii reer ansaar ee madiine loogu yimid ee mu'miniintii u timid soo dhoweeyey naf iyo maalla la qaybsaday qolada ayuu rabbi ku xijisiiyey oo waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قولنا سدحاد أضم بيسانة إيه مهاجرين يا أنصار لغا صوتا وعدي كحكتي تابعين بالإرادة لغا صوب بالله إلى زمن كبرك أقدوم يا الدنيا مؤمن كان أضم بأي لغا قارو انتاسنا ربي وحكو جمعية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقلوينkaa dambe taabiciin laga soo bilaabo ilaa qiyaami saaca wax alla wixii mu'minee soo waro way ammaanan yihiin way fiican yihiin bishartayni laba sharti bay ku ammaanan yihiin labadaas sharti shardiga hore aayaddan aba caddaynaysaayo waaladiina ittabacuuhum biixsaanin qoladaa hore muhaajiriin iyo ansaar waa inay raacaan waddadoodii waa inay dabagalaan ee ixsaankii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam qoladaasi ay ka soo qaadeen ay ka dhaxleen waa inay ku raacaan ixsaankaasi an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaah oo loo caabudo sida adigoo arkayoo kale haddaadan arkaynin de isagaa ku arkaya waa ixsaan cibaadada cibaadada rabbi lagu sameeyo ixsaan addoommaha alle loo sameeyo oo ixsaanka addoommaha alle loo samaynayaa وبذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وحال وحال الضوابها كرانتو إنات كتا كليسو علمي هدي وياي حول هدي أيه جاه هدي وياي عوق هدي وياي وحال وحال الضوابها كرانتو إنات كتا كليسو وحال وحي دبو أضليدا هين الضوابها أتكعشتو دبكو ذرا أتكو صبرتو محسني إحسان كالغس وقاري أصحاب الرسول كالبدا غيبه ee ixsaanka laga soo gaaray kaas wey qoladan dambe waxay ku ammaanan yihiin ixsaankaa waa inay asxaabta ku raacaan waayahay shardiga labaad aayadda kale ayuu rabbi ku sheegayo yaquuluuna rabbana اkfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana qoladan dambe mu'miniinta ah mu'miniintii ka horreeyey ee asxaabtii nebiyullaahi moxamed ay ugu horreeyaan intaa in la dhanoo qalbi xume waa inayan u haynin bal waa inay jecel yihiin waa inay raalli ka yihiin leylan wanahaara waa inay u ducaynayaan waxyaabaha ay ku ducaynayaanna waxaa ka mida ilaahu annaga iyo iyagaba noo dembi dhaaf kow allow qoladaa mu'miniintae naga horreeyey ee muxsiniinta ahaa ee wanaagsanaa intaa in la dhanoo qalbi xumo ah qalbigeenna ha u gelinin oo qoladaa mu'miniintaa qalbi xumo in loo qaadaa khalaas dee waddadoodii oo laga leexday weeye إلهنا سبحانه وتعالى وحكوك ودي ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت بصيرة قال ذا مؤمنين تا ودضو ذا ودعان هين قاضي يربي أقودي عذاب نوغيني سيدا ذا وحاجرة قرآن كإيا السنة مؤمنين لأمانة يهدي دكتا ذا كل عضو مؤمنين تا لأمانة يكو حكا أصحابته waayo naskaa markii uu soo degaya cidda lala hadlayay asxaabtay ahaayeen dadka kalebaba ayay joogin cidda lala hadlayay awalka ahayd ayaga wey waxaa la ammaanayaa mu'miniinta rabbi uu ku sheegaya bilowga waa ayaga cid kasta ammaan kasta oo nas ku soo aroortaa qur'aan iyo sunno midkuu doonaaba ha noqdo cidda la ammaanaya awalan asxaabta rasuulka wey qolada dambe ee mu'miniintii ka dambeeyey asxaabta ilaa qiyaami saaca ammaantaa waxay ku soo gelayaan qoladaa wixii lagu ammaanay marka ay la wadaagaan oo muxuu yahay ixsaanka halka aayadda uu ku sheegayo wey rabbi qoladaa hore markuu rabbi ammaanayey wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar ixsaan ma uusan raacinin waayo qoladaa muxsiniin weeye rabbi baa taskiyeeyey mar hadduu rabbi taskiyeeyeyna ixsaan iyo ammaan dambe u dhiman lama arka sidaa darteeda muxadisiinta waxaa la yaqaanaa ragga xadiidka wariye sanadka ku jiraa baxthi baa lagu sameeyaa waa la baaraa hebel ayaa xadiidka weriye oo hebel ninkee ahaa yaa yaqaana hebel annagaa naqaanayo nin caadil oo mawhuuq aho lagu kalsoon yahayo waka fiqa habti awi waaya ma ahay ninkaasi waxoogaa mutasaahil wey maya waaba kadaab beenaale ah sidaa ayaa loo kale hufaa ragu ee hufitaankaasi wuxuu soconayaa ilaa taabiciinta sida loo wado hebel ka warran hebella ka warran sida loo leeyahay ilaa taabiciinta ayaa hufitaankaa la gaarsiiyey taabiciinta mar haddii laga gudbo oo silsiladii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam la galo waa asxaabtiisiiye hufitaan wax la yidhahdaa ma jiro mar ninkani rasuulka ayuu saxaabi u ahaaye wax ka maqlay isagoo mu'mina mar haddii la yidhaahdo khalaas ninkaasi sidee ahaa iyo ka waran xaaladiisa nin wax laga qaadan kara ma aha iyo ma jirto sababkana waxa weeye rasuulka intuusan ammaanin buu ilaah qoladaa ammaanay tasgiyeeyeen ثانيا النبي الله محمد يا تزكيه وياهي إله يا نبي الله محمد عد الله قرب لي يا واحد تزكيين أما تجريحين حقيقة إيماني عد إله تزكيه عد جراحين كرت حقيقة إيماني وإله وإليه قال راسي رضي الله عنهم ورضوا عنه أنا ورهالبا كاهي خلاص نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا وإليه قال أصحاب كيدا إيدايا انت إلا دلو شعيرة هدي أي بحيان waxoogaa yaroo buunsho oo hal kaf ay haddii ay bixiyaan idinka kalena jabalul uxud oo dahabi aad sadaqaysataan kafkaa saxaabiga uu sadaqaystaa ka qiimo badan ilaah agtiina kaga rajaxan ee jabalul uxudkii aad bixiseen ee dahabka ahaa maxaa yeelaya nimankan fadliga iyo qiimaha waxa ay ku gaareen camal lagumaba gaaro la kulmiddaa rasuulka ay la kulmeen oy arkeen waxa ay ka kasbadeen malaayiin jeer haddaad shaqayso si kasta leyla wanahaara maalin oo dhan aad soonaato habeenoo dhanna aad taagnaato gaari maysa wax kasta haddaad samayso camalla laguma gaarayo waa yahay qolaa waa waxay ammaaneen muxuu ahaa cumar bin cabdilcasiis waana ammaanaa taabici fiican bu aad iyo aad oo khulafada marka la tirinayo khulafada afarta ee shanaa looga dhigaa nin aad caadilo aad u fiican bu ahaa laakiin taabici buu ahaa qolaa marka macaawiya inay wax ka sheegaan cumar bin cabdilcasiizna ay ammaanaan ayay isku dayeen bacdulculamaa ayaa waxay yidhaahdeen runtooda ayna ahayd mucaawiya faraskiisa boor uu kiciye ma gaari karo cumar bin cabdilcasiiz kadhaaf wax kale maxaa dhacay he mucaawiya saxaabi waay weliba asxaabta waaweynuu ka mid ahaa xataa ma ahayn muxuu ahaa nin gadaal dambe iyo ma ahayn wuxuu ahaa asxaabtii waxyiga qoraysay waa yahay marka asxaabta rasuulka darajadooda wax camal lagu gaaraya ma aha bini aadam ka dambeeyoo daraje ahaan u gaari karaana ma jiro wayna ka wada sarreeyeen rabbi baana tasgiyeeyey rasuulkaa tasgiyeeyey cid kaleo tasgiye uga baahan yihiin lama arko qoladaasi qole ilaah uu ka raalli noqday wey adiga ilaah inuu kaa raalli noqdo haddii ay doonay laba arrimood isku dar waddadoodii qaabto ayaguna raalli ka noqo suuratulfatxi dabayaaqadeeda ilaah wuxuu ku sheegay kufaar wuxuu ammaanay qoladii nabiyullaahi maxamed la joogtay asxaabta ahayd muhaajiriin iyo ansaar iyo khayr ayuu rabbi ammaanay hadduu ammaanay wuxuu u dambaysiiyey liyagiida bihim alkufaar ilaah qoladaa asxaabta wuxuu qiimaha ugu yeelo sharafta ay u leeyihiin xikmooyinka ugu yeelo waxaa ka mid a cidda gaalada inuu kaga caraysiiyo bacdulculamaa waxay ka qaateen cid kasta oo asxaabta u carooto ama shaksi ka mid ah asxaabta nacbani muslimba inayan ahayn oo daa'iratulislaam ay ka baxeen waayo ilaah qoladani saxaabta ihi qiimaha wuxuu ugu yeelay ciddii gaala inay ku carooto ciddii u carootaa khalaas gaalaba weeyaane muslimiin ma aha ilaah haddii aanu soomaali nahay waxyaabaha uu noogu gargaaray nicamta faraha badan ee uuna siiyey waxaa ka mid ah dhammaan waxaa laga siman yahay soomaaliya oo dhan asxaab jaceyl bilaa shaki hal shaksi oo soomaali ah oo asxaabta qaar ka mida tanfiidinaya ama wax ka sheegaya arki maysa bal haddii laga sheego waa ka dagaalamaya waana nicmo ilaah nagu galladaystay dana siiye waxoogaa yaryaroo maaragtay na soo dhexgalay way jiraan laakiin waxyaabaha na soo dhexgalay ka mid ma aha asxaabta in wax laga sheegi karo shaksi soomaaliya oo asxaabta nacban ciddii haddee fasaahaday ee gaalowday ee gadaashan dambe waa meesheeda laakiin soomaali ahaan baan ka hadlaya waxay ka siman yihiin soomaalida asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay jecel yihiin kuna jecel yihiin asxaabtii rasuulka inay ahaayeenoo diintani ay ka soo qaadeen oo jahdi iyo dhibaato badan ay u soo mareen sida ay nebiyullaahi moxamedba calayhi salaatu wasalaam u jecel yihiin marka waa arrin ilaah uu noogu kaalmeeyey ummadaha inta badanna lama qabaan qaar badanoo mu'miniin sheeganaya waxaa jira asxaabta kuwii ugu sarreeyey ugu nacban abibakar iyo cumar alla maqashiin karin iyo cuhmaan u haysta kufaarba inay ahayn inay gaaloobeen u haysta waayahay waa qoladii ayagoo nool nebiyullaahi moxamed jannada ugu bishaariyey cid uu nabi maxamed nabi maxamedna iskama bishaaraynayninee ilaah waxyi uu ka hayo ugu bishaareeyey cid uu nabi maxamed janno ugu bishaareeye waa gaalowday markaa dhaadhici karta dad baa aaminsan kuna lugu-an markaa nicmadaasi waa nicmo khaasoo ilaah uu noo galay subxaanahu wa tacaala in badan in lagu shukriyana ay munaasib tahay wasaabiquuna qolyihii tartanka ku badiyey khayrkii lagu tartamayey ku badiyey wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum ayaa aayad qur'aana tartama oo khayrka iyo wanaagga u tartama soo ma ahan qoladii haddii la tartamay tartanka u badiyey cid gaari kartaana ayan jirin waa asxaabtii rasuulka والسابقون قليه بديي ترسن كبديي خير كلو ترتمي الأولون باللو قرأها نبي الله محمد لكل بيو ومدني أول كوها من المهاجرين مهاجرين حل أيهين والأنصار أنصار يوالذين قلدي اتبعوا راعي هم مهاجرين يا أنصار راعي حيث راعين بإحسان وناق مهاجرين يا أنصار أي يكون راعين الدين نبي الله محمد أي كان حلين ويه رضي الله الله وكراد النقضي عنهم سدح لقلب ربي وكراد النقضي ورضوا أيونا ويجعل هذا وين كراد النقضين عنه الله يكراد النقضين ويجعلهن جزونا يسبون سينيا وعد وحو دياري لهم قلدا جنات جنوين كو تجري أي سعون من تحتها هوست إذا الأنهار وبيالا أي سعونيا خالدين حاليهم كواري فيها جنوين كتحض كواري أبدا ولود ذلك جنة إن الإسكواري الفوز الليبان العظيم أي وين soomaaliya asxaab jaceylkeeda darteeda ayaa dhammaan carab bay u sheegtaan inay carab ka soo jeediin carabtaasi dan kale kama leh danta ay ka leeyihiin waxay tahay carabi dee waa qoladii diinta lagu nabiyullahi maxamed ayaa carab ka dhashay asxaabta mucdamkeedina carab bay ahayd qoladaasay rabaan inay meel ka galaan oo ay ka mid ahaadaan oo asxaabtii rasuulka ay ku abtirsadaan bal weliba meel rasuulka u dhow calayhi salaatu wasalaam muxuu cali ibnu abi aalibin iyo muxuu ahaa caqiil bin abi aalib meelahana la gelaya meel rasuulka ina adeerkii rasuulkii udgoonaana waa ina adeerkaygu yiri sayidka wa ka wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquun wa miman qole ayay ka mid yihiin xawlakum gaararkiina ku sugan min alacraabi reer baadiye xal ay yihiin munaafiquuna qolo munaafiqiin ayaa ka mid a wa min ahli lmadiinati reer madiinana munaafiqiin ayaa ka mid a munaafiqiinta oo maraaduhu ku fogaaday cala nifaaqi munaafiqnimada ku fogaaday laa taclamuhum rasuul allahu adigu ma taqaanin naxnu annagaa naclamuhum naqaana sanucadibuhum waa cadaabaynaa maratayni laba jeer ayaan cadaabayn uma yuradduuna waxaa loo celini ilaa cadaabin cadaabka oo cadiimin weyn wa aakharuuna qaar kalena waa ka mid qaarka oo ictarafuu qiray bidunuubihim dembigoodii qirtay khalauu waxay ku dareen camalan khalauu waxay isku dareen camalan camalka oo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara mid kaloo sayian xun sayi-an xun casa allahu ilaah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba calayhim inuu ka towba aqbalayo ina allaha alle gafuurun mid dembiga dhaafee raxiimu naxariisto wey ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qolada reer madiina gaararkeeda degan iyo reer madiina laftoodaba waxaa ka mid ah qolo munaafiqiina reer madiine munaafiqiin ayaa ka mid oo de cabdullaahi binu ubaya baa ka mid ahaa iyo kooxdii uu hogaaminayay gaararka iyo reer baadiyahan madiine idinku hareeraysan laftooda munaafiqiin ayaa ku jirta munaafiqiintaasi ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala adigu ma taqaanid rasuul allah maca cilmika inaad bani aadamka ugu caqli badan tahay ugu cilmi badan tahay ugu aragti badan tahay siday isu qarinayaan sida ay munaafiqnimadooda u qarsanayaan sida islaamnimada daahirka ay u muujisanayaan ma garanaysid mana garan kartid laakiin annagaan naqaanu leeya rabbi subxaanahu watacaala waayo ilaah wuxuu taalacanayaa qalbiga bani aadamka waxa ku jiro idil ayuu og yahay nifaaq iyo iimaan waxa ku jiro ilaah oo keli ayaa yaqaanaya cid kaloo taqaana lama arko aayaddani waxay ka mid tahay aayadaha laga qaadanayo qalbiga bani aadamka cid ogaan kartaa inayan jirin walaa nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaa'ig baan ogaan karin nebi maxamed baan ogaan karin ambiye kalean ogaan karin cid ogaan kartaa laba arkee ilaah buu khaas u yahay qalbiga waxa ku jira ogaanshaha la ogaado cid haddii ay tiraahdo qalbigaan ogahay ama qalbigaaga waxa ku jira waa ogahay waxay sheeganayaan sifa min sifaati rabbi ka mid a rabbi sifooyinkiisii sifa ka miduu ruuxa sheeganaya ilaahnimu kuu sheeganaya iyo iska jir ilaahnimadaa ha ka rumaynin si aadan ilaah keerkiisa ilaahnimo u rumaynin waxaad ku tiraahdaa been iyo kirbaad sheegi wax ka jiraala lama arko qalbigay wax ku jiraana allah cidaan ahayn oo ogaan kartaa lama arko xataa nebiyullaahi maxamed ma ogaan karo waayo qoladan munaafiqiinta ah ee nebiyullaahi maxamed la joogtay daahir ahaan iyo ficliga ay samaynayaan inuu ku garto mooye qalbigooda waxa ku jiraa nebi maxamed ma ogaan karo calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaan karaa oo keliha inta loo sheego ilaah intuu u sheego keli ayuu ogaan karaya waa yahay marka ilaah wuxuu leeyahay adigu ma taqaanida annagaan naqaana mar haddii aan naqaanana laba jeer aan cadaabaynaa qolaadaasi intaanan cadaabkii weynaa la geynin ayaan laba jeer cadaabayn labadaa jeer mar waa sakaraadka marka ay sii dhimanayaan iyo sakaraadka ayaa lagu cadaabi marna qabriga dhexdiisa ayaa lagu cadaabi u dambaysana cadaabkii weynaa ayaa loo gudbini ama ma ahe adduunyada lafteeda ayaa lagu cadaabayaayo dhibaato iyo murug iyo qalbi xumo iyo waxaa la geliyay ilaa ruuxa munaafiqa ah xasidka ayaa la mid ah weligii nasan maayo muxuuse uu cadaaban yahay muxuuse muxuuse u nasanayni dee mar kasta oo mu'miniintu wanaag uu soo gaaro waa ka qalbi xumaanaya ma seexanayo habeenkaasi mu'miniinta inay wanaag helaanna weligeed baabi'i mayso xataa meel hadday dhibaato ka soo gaadho meel bay wanaag ka helayaan wanaag mu'miniin marba haddii uu maqlaa isna seexan maayo inkaara ku dhacday dee waa cadaab adduunyada ku haysto qabrigana waa lagu cadaabi qiyaamahada cadaabkii weynaa ayaa loo gudbinaya ilaah wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala qolo kaloo xumaan iyo wanaag isku daray xumaan wanaag bay sameeyeen muwaxidiin weeye towxiidkooda waa saxiix qolyahani waa fiican yihi oo towxiidka xaggiisa wax difaaqoo kaga jiraa lama arko laakiin camal sayi ayay ku dareen oo waajibaad bay ka tageen xaaraan bay ku dhaceen camal sayi bay ku dareen qoladaa camal sayi ah haddii ay ku dareen ilaah inuu dhankii wanaagsanaa u badiyo muxuu ahaa xumaantiina aan loo qabaninee loo dhaafo way dhici kartuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala waayo ilaah hafuurun raxiim weeyaano ruuxa haddii uu towbo keeno rabbi waa ka aqbalaya hadduusan towbo keenin lafteeda marba haddii uu towxiid ku dhinto taxta almashii uu yaalla oo ruuxaas hadduusan towbo keenin isagoo dembi sameeyey isla markaana towxiid ku dhintay cadaab baa la geynaya khawaarijna waa la yidhaahdaa aaminsan waxaa wax jira ma aha ruuxa dembiga uu sameeyaa intuu doonaaba hala ekaado marba gaalnimo haddayyan ku jirin oo ruuxa muwaxid uu yahay ee towxiid ku godgalaa rajo rabbi buu qabaayoo taxta almashii uu yaallaayo ilaah haddii uu dhaafo hadduu doono wuu u dhaafi intaa in la dhan isagoo loo qabsanaa toos jannada loo geyna hadduu doonana dembigiisa in la dhan ayaa la soo cadaabi kadibna jannada ayaa la geyni ee labada waa dhici karta marka qoladana haddii ayan tooba keenin xataa ilaah inuu u naxariisto wax dhici kara wey haddii ay tooba keenaanaan rabbi waa ka aqbalaya wa minman qolo waxaa ka mid ah xawlakum gaalalkiina ku sugan min alacraabi reer baadiye xal ay yihiin munaafiquuna qolo munaafiqiin ayaa ka mid ah wa min ahli lmadiinati reer madiinana munaafiqiin ayaa ka mid a miman xawlakum taku cadaf waxaa kaloo bannaa miman min ahli lmadiinati mubtada ka dhig khabarkiina xadaf maraduu cala nifaaqina waxaan u jeedaa min alacraabi khabar ka dhig mubtadihiina xadaf maraduuna ka nactiye oo la yidhaahdo wa min ahli lmadiinati reer madiine ayay ka mid yihiin fariiqun koox kooxda oo maraduu ku fogaaday cala nifaaqi munaafiqnimada ku fogaaday marad asluqaha waxaa la yidhaahdaa shayga diirano waxba lahayn geedka oo kale caleenta marka ay ka daadato hal caleen uusan lahayn shajaratun mardaau baa la dhihi waa geed caleen la-aan ah wiilka yaree aan tira ka soo bixin gar iyo shaarub iyo ayan ka soo bixin amrad baa la yidhaahdaa maxaa kaba soo bixin wa qoladan maradu waxaa loo leeyahay wax kheer la yidhaahdo o dhan ayay ka dhar layihiin intaa in la dhanoo kheer ima wadaan maadaama qalbiga ay kaafiriin ka yihiin oo gaalo ay ka yihiin gaalnimadaasi dhab bay ka tahay way ku fogaadeen munaafiqnimadaasi intaa in la dhanoo kheer ina laga heli maayo maradu waxay ku fogaadeen cala nifaaqi munaafiqnimada laa taclamuhum rasuul allow adiguma taqaanin naxnu annagaa naclamuhum naqaana qoladaasi sanucadibuhum waan cadaabi doonaa maratayni laba jeer ayaan cadaabi doonaa uma yuradduuna waxa loo celini ilaa cadaabin cadaabka waa cadiimin aad u weyn wa aakharuuna qolo kalena reer madiina waa ka mid ictarafuu qiray bidunuubihim dembigooda ay qirteen khalatuu waxay isku dareen camalan camalka oo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara camal kaloo sayi'an xun asa allaahu ilaah wuxuu mudan yahay an yatuuba inuu ka towbo aqbala calayhim qoladaasi in allaha alle hafuurun mid dembiga dhaafee raxiimun naxariisto wey khud qaad min amwaalihim xoolahooda xaggooda waxaad ka qaataa sadaqatan sadaqa sadaqada oo tudahiruhum dahiri wa tuzakiihim adee aad ku barakay tudahiruhum aad ku dahiri oo wa tuzakiihim aad ku barakayni bihaa sadaqada aad ayagu ku barakayni wasalli u ducee calayhim dushooda ina salaataka ducadaada sakanun xasiloon ayay lahum iyaga u tahay wallaahu alla samiicun mid maqal badan oo caliimun cilmi badan wey alam yaclamuu miyayan ogeen ana allaha alle huwa asagu yaqbalu inuu aqbalayo atowbata towbada inuu ka aqbalayo can cibaadihi addoomihi oo wayaahudu sadaqaati sadaqooyinkana uu ka qaadayo wa ana allaha alle huwa asagu attawaabu mid towbad aqbalid badan ee arraxiimu naxariis badan inuu yahay ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha dadka dembiga loogu dhaafayo waxaa ka mid ah sadaqada la bixiyo zakada ay madax ka tahay sadaqada ka qaad qolada sadaqadaa marka aad ka qaadina laba arrimood ayay isugu daro tadhiir wax la yidhaahdo dembiga si ay isaga dahiraan oo ilaah dembiga uga dhaafo uga qaad sadaqada waa yahay aaniyan u barakeeyo markaad sadaqada ka qaado baaraka allaahu fiikum dheh allah idin barakeeyo dh ilaah wuxuu u barakaynayaa intii ay reebteen intii ay bixiyeenna sadaqo maqbuulay u noqoniye waayahay sidaa ugu barakeen ducana u raaci ducadaadana ilaah xasilooni buu oga dhigayaa deganaanshu oga dhigayaa kheer iyo barakay kala kulmayaan waxa u soo haraa wuxuu u noqonayaa wax u barakaysane aakhira iyo adduunba ku filan ayuu u noqonayaa kadib waxaad u sheegtaa ilaah sadaqadana wuu qaadaa wuuna ka aqbalaa dadka arrinkaasina ogeysii sidaa u sheeg waka khud qaad min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaaddaa sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo tudahiruhum min amwaalihim minta tabciidiya haddii laga dhigo zake haddii loo jeedo minta tabciidiya in laga dhigo weeyaano maalkoo dhan dee zake lagama wada qaado waxa zake laga qaadaa sideed sinfi looda iyo geela iyo ariga haddii la kala tiriyo lacagta haddii la kala tiriyo dahab iyo fida waagii hore ay ahaan jirtay haddana lacag isku dheeda doonto waayahay mucasharaad wax la yidhahdo waxa dhulka ka soo baxo oo muxuu ahaa miraha dhulka ka soo baxee la beerto bini aadamka uu beerto allahu mustacaan iyo curuudu tijaara ganacsiga waxyaabahaasaa zake laga qaadaa sideeddaas sinfi wixii aan ahayn zake kama waajibto farda malaayiin faras haddii aad leedahay ganacsina ayan ahayn ay ku xaraysan yihiin dee zake ka waajibi mayso dameeno ayaa la mid a maaloo dhan zake kama waajibtee in yar ayay ka waajibtaa sideed sifi bay ka waajibtaa ama shan sifi haddii la isku celiyana shan bay noqonayaano nicam waxaa la yidhahdo xoolaha la dhaqdo looda iyo geela iyo ariga isku noqonayaan iyo lacagta iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxa iyo ganacsiga iyo muxuu ahaa ya rikaadka dahabka adigu ka adigu waxyaabahaas zakada ka waajibta ee wuxuu ahaa intaa wixii aan hayna zaka kama waajibta hadii zaka loo wado manka minta tabciidiya ay noqonayo khud min amwaalihi maalkooda qaar ka mid ah waxaad ka qaadaa sadaqata zaka ay noqoni haddii sadaqada waajib iyo sunno iyo wax walba loo wado minta waxay noqoni bayaaniya khud qaad min amwaalihim maalkooda xaggii waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqa sadaqada oo tudahiru adahirihum ayagu aad ku dahiri wtuzakiihim aad ku barakayni bihaa sadaqada aad ku barakayni wasalli u ducee calayhim dushooda ina salaataka ducadaada sakanun xasilooni ayay lahum ayaga u tahay wallaahu alle samiicun mid maqal badan ee caliimun cilmi badan wey alam yaclamuu miyayan ogeyn ana allaha alle huwa alle yaqbalu towbata towbada inuu ka aqbalayo can cibaadihi wayaakhudu sadaqaati sadaqadana ka qaadayo towbada aqbalideeda nicam dadku oo idil ay wada garan karaan wey towbadaadi waa la aqbalay waa nicmo la garan karo dadkao dhan sadaqaa lagaa qaaday nicmo dadku ay wada garan karaan ma tahay tolow oo xoolahaadii qaar haddii lagaa qaado nicam ma nicma alla ilaahi waa nicmo aada u weyn oo nicma laa nicmata bacdaha ay tahay sababtoo ah adduunyadan sida aan ognahay oo iska waadix ba ah rasuulkana uu noo sheegay iyo qur'aankuwa musaafir baan ku nahay wax lasii joogi doona maaha kullu nafsin daa'iqatu lmowt waa la dhimanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu cumar wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka hariibun ow caabiru sabiili adduunyada nin hariibku ahaw ama waddo gudbayo safaraho meel u socda marka musaafiriin baan nahay waa soconna xaggeen ku soconnaa qiyaaman ku soconna mar haddii aan qiyaamo ku soconno ruuxa musaafirka ee waxaa la yaqaanaa alaabtiisa oo dhan wuu la guuraa haddaad musaafir tahay oo meel aad u socoto alaabtoo dhan waad raray meeshan aad ka guurtay bambaasaad u guurtay mana soo noqon rabtid mar haddaadan soo noqon rabtid dee jaqafyadaada urursani qaadooyinka xataa gaarigaad saaranayo khalaas waad urursa ila kuma soo noqon rabtide waxaa lacag aad ka tagta warkeeda joojiya taasaa la yaqaan ma dhici kartaa alaabtaada inaad halkan uga tagto bambaasa aad u guurto weligaa dambe inaadan soo noqon rabid ma dhacayso cala alaqal wixii aad qaadi weyso dadkaad kala siini ama waad iibsani mahayna inaad meesha ha ii taallaa tiraa ma dhacayso mar haddaadan soo noqon rabid haddaba waxaa jira adduunye haddii aan joogno musaafirna aan ku nahay waa ka tegi rabnaa mana soo noqon rabno oo adduunye dib dambe ugu soo noqon mayno adduunya xoolaa noo yaallaaye ka waran hanti baa noo taal hantidani qiyaamo inaan u qaadanno iyo meeshaan u soconay sooma fiicna way wanaagsan tahay hee qaabkeen loo qaadaya keligaada qabri lagu gelini xataa lacagtaadii haddii qabriga lagula geliyo waxba meeshaa dhaafi mayso marka qaabkeed lacagta u qaadan karto hantidii aad lahayd inaad la guurtood qiyaamo u rarato qaabkay ku suuroobi sadaqa inaad bixiso bas qaab kale way ku suuroobi kartaa male akoontiga qiyaamee wax la dhigan karaa waa sadaqa oo keliya inaad sadaqa la baxdo waa akoontigaadi qaab kaloo lagu rari karaa hantidan adduunyada joogto aakhare loogu rari karaa ma jirto marka ilaah inuu kaa qaaday akoontiga kuu dhigo oo inuu kaa aqbalo akoontiga kuu dhigo berrina qiyaamo uu kugu siiyo ilaa hadda musaafir baaba tahay markaad degtoo xagga tagtana farta lagaa saaro dee nicam soo maaha nicmo wey jid kaloo lagu gudbin karaana ma jirto waddadaa wadda aan ahayn akoonti kaloo la dhigi karaa ma jirto marka qaabkaasay nicmo ku tahay sidaa u galo alam yaclamuu miyayan ogeyn ana allaha alle huwa alle yaqbalu inuu aqbalayo atowbata towbada inuu can cibaadihi addoommihii ka aqbalayo wayaakuduu uu ka qaadayo asadaqaati sadaqada inta uu ka qaado ka aqbalay akoontiga u dhigaya hadhow uu siini wa ana allaha alle huwa asagu attawaabu mid towba aqbalid badane alraxiimu naxariis badan inuu yahay miyayan ogeyn waqul waxaad tidhahdaa icmaluu camalfala shaqeeya fasayara allahu alle wuxuu ogaan doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu ogaan doona waalmu'minuuna mu'miniinta kalena way ogaan doonaan waseturaduuna waxaa lidiin celini ilaa caalimi alghaybi waxyaabaha maqan allihii ogaa iyo washahaadati waxyaabaha jooga allihii ogaa ayaa lidiin celiniyo fa yunabi'ukum wuxuu idin warrami bimaa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuway camalfalaye samaynayo qoladii munaafiqiintu rabbi la hadlaya subxaanahu wa tacaala qalbigiina waxaa ku jira nifaaqa rabbi waa og yahay haddii uu og yahay waktiga la idinla hadlaya laga bilaabo ilaa inta aad imanaysaan shaqeeya camalfala camal la-aan maba jirayso laazim oo camalfalaysaan imaa waddadii xumayd iyo munaafiqnimadii ayaad sii wadaysaan imaa waad tooba keenaysaan oo waddadii xumaa ayaad ka leexanaysaan waddo fiican ayaad qaadaysaan labadaa midun wey labadaba ilaah iyo rasuulka iyo mu'miniinba shaahid bay ka yihiin waana arkayaan oo ruuxa haddii qaab xun uu u dhaqmayo qaabkaa xune uu u dhaqmayo ilaahna waa og yahay rasuulka marka uu noolaana wuu ogaayo wuu arkayaa mu'miniinta la joogtana way arkayaan qaab fiican ruuxa haddii uu u dhaqmayana ilaah waa og yahay rasuulka markuu noolaana wuu arkayey mu'miniinta la joogtana way arkayaan qaabkaa uu u dhaqmay ayuuna jazaha noqon doonaayo ilaah wuxuu leeyahay wuxuu idiin sheegi doonaa adduunye markii aad joogteen qaabkii aad u dhaqmayseen ayuu idiin sheegi doonaa kaasuuna idinku abaalin doonaa waka qaab tahdiid buu ka yahay qaabna waa rajo kelin oo haddii ay toobakaxeeraan in laga aqbalayo rabbi u caddaynaya waqul waxaad tidhaahdaa icmaluu camal fala fasayara allaahu ilaah wuxuu arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arki waalmu'minuuna mu'miniinta idinla joogtaana way arki waseturadduuna waxaa lidiin celini ilaa caalimi alghaybi waxyaabaha maqan allihii ogaa iyo washahaadati waxa jooga allihii ogaa ayaa lidiin celiniyo fa yunabbi'ukum rabbi wuu idin warrami bimaa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kubii camalfalay waaakharuuna wa minhum reer madiine waxaa ka mid ah aakharuuna qolo kale qolada kaleoo murjowna la dibdhigay arrinkooda liamrillaahi ilaah iraadadiisa iyo doonitaankii ayaa loo dibdhigay imaa yucadibuhum rabbi inuu cadaabo qoladaasi wa imaa yatuubu calayhim ama inuu ka towba aqbalo labadaa mid un wey wallaahu alle caliimun mid cilmi badan oo xakiimun maamul wanaagsan wey ilah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer madiine waxaa ka mid ah wakhaasatan dagaalkii tabuuka dadkii ka haray waxaa ka mid ah qolo arrintooda la dibdhigay saddexdii nin weeyaan waa bari doonnaa insha allahu tacaala cashirka soo socda saddexdii nin muxuu ahaa iyagoo mu'miniin saalixiin ee wanaagsan wax munaafiqnimo ah iyo wax kheer darri ah midna qalbigooda uusan ku jirin ayay dagaalkii ka hareen alla telay bay u hareen iyo ilaah baan waafajinin laakiin mu'miniin saalixiin bay ahaayeen hadhoway rasuulka u yimaadeen markuu yimi runtay u sheegeen waxay yidhahdeen rasuul alla wax cudurdaar oon lahayn laba arka waa iska hadlay qoladaasi ilaah wuxuu leeyahay arrinkooda waa la dibdhigay murjowna liamrillaahi waa la dibdhigay haddii la dibdhigay laba mid unbaa dhici ilaah inuu cadaabo qoladaasoo dembiga ay galeen laga gooyo iyo ma ahe rabbi inuu ka towba aqbalo labadaa mid un wey dibdhigii baa waxoogaa cadaab ku ahaayoo konton habeen ayaa la dibdhigay arrinkooda oo weliba cunaqabateen lagu soo rogay insha allahu tacala habeen dambe sida aan mari doono kontonkaa habeen cunaqabataynktii lagu soo rogay kadib ilaah waa ka towba aqbalay weliba toobadooday tooba nasuuxay ahayd ilaa qaarkooda ay ballanqaadeen maadaama ilaah uu nooga towba aqbalay runtii aan sheegnay weligaan intaan nool lahay inaana been sheegaynin kurka haddii nala goynaya xataa weligeen been dambe inaanna sheegaynin been inaanna sheegaynin ayay ballanqaadeen wayna oofiyeen ridwaanullaahi calayhim qoladaasuu rabbi ka hadlaya wa aakharuuna wa minhum reer madiine waxaa ka mid ah aakharuuna qaar kale oo murjowna murja'uunana waa qiro waana isku macna oo murjowna haddii la yidhaahdana hamzadii ayaa la tacliiliyo alif loo bedeley marka loo bedeley kadib wowdii iyo hamzadii oo alif loo bedelay oo reeban oo kulmay darteeda ayaa aliftii loo xadfay murjowna murja'uuna haddii la yidhaahdana arja'a ismi mafcuuloo ka yimid weeyaanoo asalkii lagu wado macna ahaanna waa isku mid wa aakharuuna qaar kale ayaa ka mid oo murjowna la dibdhigay arrinkooda liamrillaahi amarka allah loo dibdhigay imaa yucadibuhum rabbi qoladaa inuu cadaabo iyo wima yatuubu calayhim inuu ka towba aqbalo labadaa mid un weeye wallaahu alle caliimun mid cilmi badan oo xakiimun maamul wanaagsan wey waladiina ittakhaduu والذين قلدي اتخذوا سميستي مسجدا مسجد سميستي ضرارا لأجل ضرار دبدرتي أسميستي iyo wa kufran gaalnimo darteeda u samaystay iyo wa tafriiqan kala geeyid darteeda u samaystay bayna almu'miniina mu'miniinta ay kala geynayaan iyo wa irsaadan dhufays u samayn darteeda ay u samaysteen liman axad ay dhufays u samaynayeen xaarab allaha alla iyo wa rasuulahu rasuulkiiba la dagaalamay min qablu hadda ka hor wala yaxlifunna way dhaaranayaan qoladaasi in aaladnaa maba ana ma aanan doonaynin ila alxusnaa tii wanaagsanayd umaan doonayna والله ألا يشهد مخاتب كيه إنهم قلدا لكاذبون بين لوين إنيه لا تقوم هيستاجن فيه مسجد كشيغا سيهيستاجن أبدا ولغا لمسجد مسجد أسس الغد سيو الغب اللابي على التقوى ألا كعبس دوش هذا الغب اللابي من أول يوم مالك وهري أيا أحق مضن أن تقوم بأن تقوم إن الاستاكت فيه دحري فيه مساجد كادم بي وناكسن دحري وحقصوا رجال رجل رجع يحبون جعل أن يتطهروا إلى إصطهران والله ألا يحب وجعل يهي المطهرين كما إصطهروا جعل يهي أفمن أحد أسس إسي بالله بنيانه لاسمه على تقوى الله كعبسي تقواها أو من الله ألا حقي كأهادي ورضوان راضي أهانشا كل سي ميا خير خير بدن أم من أحد ميا خير بدن أسس أساسي بالله بنيانه لاسمه على شفا جروف gebi qarkiisa gebiga oo haarin dumayo oo fanhaara dumay bihi kii dhisay ayuu la dumay fii naari jahannama naarta jahannama ayuu kula dumay wallaahu alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qola aldaalimiina daalimiin ee rabbi ma hanuuniyo laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahooda alladii dhismihii banow ay dhiseen riibatan sababa riibatin shaki sababkii inuu yahay fii quluubihim qalbigooda dhexdii riibo inuu ku yahay ilaa an taqaaca inuu gogo'o quluubuhum qalbigooda mooye wallaahu alle caliimun mid cilmi badanoo xakiimun maamul wanaagsan wey halkani ilaah wuxuu ka hadlayaa subxaanahu wa tacaala qoladii munaafiqiinta ahayd ee reer madiine madiine deganaa ayaa waxay sameeyeen dagaalkii tabuuka hortii isla markaana uu soo dhow yahay masjidku sheeg masaajidkii quba oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidiisii madiine ka mid ah isla markaana dadka joogay ku daacaysan ay yihiin dad aad u wanaagsan intooda badan qoladan munaafiqiinta ee quba lafteeday ka tirsanaayeen markii hore laakiin intooda badan dad wanaagsan oo mustaqiimiin oo toosan oo qoladan alla uu ammaanayo weeye ayaa qoladan munaafiqiinta waxay yidhaahdeen masaajid aan samayno ko masaajidkaana danaha ay u samaynayaan rabbi baaba babeyrka ka qaaday gaalnimay u sameeyeen waxay u sameeyeen mu'miniinta inay ku kala geeyaan oo qoladan mu'miniinta ah ee hal meel ku wada xiranaya halkaa jamaaco ahee iska warqabe isla tukanaye iskaalmaynaye iska warqabo inay ku kala geeyaan ay doonayaan oo ay qaar la go'aan oo masaajidkoodaas xun ay ku tukadaan isla markaana ay u sheekeeyaan oo munaafiqnimadooda iyo kheerdaridooda iyo xanta asxaabta iyo waxa inay ka dhaadhiciyaan ayay doonayaan waa arrin labaad arrin saddexaad ay doonayaan waxa weeyaan qoladan gaalada ahee dee hareeraha ku hareeraysan ilaa muxuu ahaa jasiiratu alcarab weli ma aya wada islaamin xoogaa ayaa ka islaamay inta in badan ayaa gaala isla markaana diinta iyo islaamka la dagaalsan qoladaasina dhufays ay ku gabadan ayay oga dhigayaan oo waxay ka dhigayaan de inay soo kuwaas habeennimo soo guurayaan oo madiine yimaadaan oo meeshan ku dhuuntaanoo masaajidkan deegaan ay oga dhigaan waayahay meeshaana ay ku kala warqaataan weliba khaasatan nin abucaamir alfaasiq la dhihi jiray abucaamir alraahib ayaa waagii hore la dhihi jiray madiinuu joogayoo wax cibaadaysanayuu iska dhigi jiray rasuulka markuu soo hijrooday calayhi salaatu wasalaam ayuu ka cararay madiina wuu la dagaalamay rasuulka dacayada iyo ceeb uu sameeyey carab buu isku dabariday carabtii ayaa waxba u tari weyday carabtii gaalada ahayd wuu cararay oo hiriqle iyo halkaas wuu cararay ninkaasi inay ku soo dhoweeyaan oo madiine muxuu ahaa meel uu ku soo dego ay uga dhigaan masaajid kusheegaasi ayay doonayeen waayahay haddii ay dhiseen rasuulkay u yimaadeen waxay ku yidhahdeen rasuul allah waxaan doonaynaa masaajid baan dhisnay masaajidkanna waxaan u dhisnay arrin wanaagsan oo muxuu yahay arrinkaasi dadka tabarta yaroo xaafadeenna ah kan dhutinayo midka indhahala odayga weyne aan socon karin dadkaa ducafadee liita inay ku tukadaan oo masaajidkaa quba aan soo gaari karin waxoogaa buu quba naga fogaaday marka masaajidkani waa dhow yahay oo dadkan ducafada ee tabarta yar ayuu u sahlan yahay arrinkaa wanaagsanaan u dhisnaye kaale noogu tukado masaajidka oo dee barakeeyo masaajidkii ku tuko waka rasuulkaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda safar baan u socdaa hadduu ilaahay isoo celiyo markaasaan ku tukan doona insha allah tabuuku u socday tabuuka intuu ku maqnaayo oo ilaah u warramay oo ilaah wuxuu u sheegay masaajidkaasi masjidu diraar in la yidhahda magaciisaba masjid dhib un loo dhisay intaa in la dhan faa'iide kuma jirto masjidna ma ahee masjidku sheeg weeyaanoo arrimihii ay u dhiseen iyo dantii ay ka lahaayeenna rabbi waa caddeeyey rasuulkiisana waa u sheegay wuxuuna u sheegay oo weliba uu ka nahiyey laa taqum fiihi abadan dhexdiisa ma istaagi karti weligaa ha dhex istaagin masaajidka iyo masaajidku sheegaasi dhex istaagaa dhex istaagta iska dhaafe agtiisa ha mari rasuulka haddii uu soo noqday siduu u soo socday dabbu dabada ka geliyey waa guday meeshiina qashin qubbaaba laga dhigay meel qashinka lagu qubo yaa laga dhigay khalaas weeye waa kale ilaah wuxuu ammaanay subxaanahu wa tacaala masjidu quba wuxuuna ku sheegay masaajidka quba maalinkii la dhisayay alla kacabsi in lagu asaasay sabab kale dan kale qarad kale inaan loo dhisin ee ilaah in lagu caabudo ilaah in looga cabsado cibaado in lagu guto alla kacabsi ayaa lagu asaasay ragga joogaana rabbi wuu ammaanayo dhismihiisii horuu rabbi ammaanay masaajidka dadka joogay ku cibaadaysanayana rabbi waa wuu ammaanayoo dad cibaadada u heelan diyaar u ah inay isdahiraan doonaya saddex arrimood bay iska dahirayaan dunuubta inay iska dahiraan ayay doonayaan oy tooba keenaan oo xubaan oo dhan bannaanka ay ka maraan waa yahay xadas wax la yidhaahdo inay iska dahiraan najaaso inay iska dahiraan najaaso waxa la yidhahda waxa muuqdo sidee saxarada iyo kaadida iyo waxaas xadafna waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha salaada inay asaxdo diidayo isla markaana aan muuqan wayse la'aan oo kale musqushaad gashay waa soo istijooysatay nijaaso kuguma taallo laakiin salaad ma tukan kartid oo maxaa diidan xadath wax la yidhaahdaa kugu sugan waa maanic macnawi ah oo sharciga uu xukumay waa inaad weysaysataan janaabaa kaa timid janaabadii haddii ay kaa timid waa istijaysatay oo meelihii janaaba waxay dhan waa iska dhaqday maca daalika ma tukan kartid salaad kaa asixi mayso maxayaan kaaga asixaynin xadath wax la yidhahdaa kugu sugan saddexdaa arrimoodba inay iska dahiraan ayay doonayaan dembi inay iska dahiraan nijaaso inay iska dahiraan xadath inay iska dahiraan cibaado inay u tafaruqaan ayay diyaar u yihiin ragga ayuu sidaa u ammaanay rabbi subxaanahu wa tacaala kadib wuxuu sheegay masaajidkaas sidaa taqwada alla lagu dhisay dadkaa wanaagsanna ay joogaan masaajidkaasi inaad joogto miyaa khayr badan masaajidkaa miyaa khayr badan mise mid fasaad lagu dhisay khayr darro lagu dhisay dee mu'miniin in lagu kala geeyo lagu dhisay kaa miyaa khayr badan adigu waa isu fiiriye weliba ilaah wuxuu tashbiihiyey masaajidkan ay dhiseen calaa shafaa jurufin haarin jurufka waxaa la yidhaahdaa gebiga yacnii gebi waxaa la yidhaahdaa biya meel maraya meeshii ay mara baadiyaha laga yaqaana biyihii meeshii ay marayeen ay hoos ka qodeen say u socdeen biyihii u qulqulayeen ay hoos qodeen haddii ay hoos qodeen hoostan way qodan tahay intana dhulay u yar eg tahay haddii aad ku istaagto way kula dumi oo dhul ma ahay lahoosay ka qodan tahay kor markaad ka aragtana dhul bay u eg tahay ka waran weliba meeshaa hoose ee haddii ay dunto dumitaankaasi uu tegayo dabbaa ka shida cadaab iyo naar ayaa ka shida ka waran ninkii dhismihiisa guri buu dhistay alaabtiisii iyo caruurtiisii iyo reerkiisii iyo waxoo dhanna wuu geliyey gurigaana wuxuu ku dhisay meeshaa gebiga ahay dumayso weliba qarkeeduu ku dhisay meeshan gebigana intay jeerartay oo dildillaacday ay dumitaan diyaar u tahay oo nin kastoo arkaba inay dumi rabto wuu garanaya meeshaasuu ku dhisay ciyaalkii iyo isagii iyo reerkii oo idilna meeshuu geliyey kadibna way la duuntay kaa iyo masaajid taqwo lagu dhisay iyo alla kacabsi midkee fiican oo kani maxaa sidaa loogu tashbiihinayaa wejhu shabaha waxa weeye dee meeshan masaajid ahaan dee meesha horta dhul bay u eg tahay la dhisayo marka hore waladiina qoladii ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay diraaran liajli diraarin dhib mu'miniinta ay ku dhibayaan darteeday u samaysteen wa kufran gaalnimo qalbiga kaga jirta darteeday masaajidkaa u sameeyeen wa tafriiqan kala geeyid darteeday u sameeyeen bayna almu'miniina mu'miniinta ay kala geynayaan qoladan quba ku xiran yay rabaan qaar inay halka ku jebiyaan iyo wa irsaadan u sugitaan irsaadan dhufeys u samayn gabbasho u samayn meel lagu gabado liman axad ay u samaynayaan xaaraballaaha ilaah la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkii la dagaalamay min qablu hadda ka hor qoladii cadowga iyo gaalada ahayde abuu camr ilfaasiq uu ka mid yahay iyo walayaxlifunna waxayna ku dhaaranayaan in aradnaa maba aanan doonaynin ilal xusnaa arrin wanaagsan ubaan doonaynaa dadkaas ducafada inaan u sahlaan doonaynaa arrinkaasay ku dhaaranayaan wallaahu alle yashhadu wuxuu markhaati ka yahay innahum qoladaa lakaadibuuna beenaaloo yidhinaya mar kasta oo ilaah munaafiqiin uu ceebaynayo arrinka u hore ku ceebaynayo been ayaa ka mid ah beentana sida rasuulku uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay ee calaamatu nifaaq munaafiqnimada calaamadeeda ay ka mid tahay waana weliba calaamadaadka ugu weyn waayo ruuxa haddii uu been sheego been ku dadaalo marka dambe kadaab ayaa loo qori mar haddii kadaab loo qorina khalaas baabka raxmadda waa ka baabaaday marka qoladani rabbi wuxuu ku ceebaynayaa idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah wallahu yaclamu innaka larasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiin lakaadibuun waa waxyaabaha uu ka ceebaynaya rabbi beenaalooyin wey marka beentu meel adag meel sahlan ma saarna meel adag ayay ku xihan tahay ee garo waa munaafiqnimada abwaabteeda abbaabka ugu weyne u waasicsan wallaahu alle yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum munaafiqiin lakaadibuuna beenaalooyin inay yihiin masaajidka sidaa ay sheegayaan uma ayan si wanaagna ma ayan doonaynin xumaan bay doonayeen laa taqum ha istaagin fiihi masaajidka dhexdiisa yaan lagu arkin ha istaagin abadan weliga lamasjidun masjid masjidka oo usisa masjidun maxaa loo nakireeya litacdiim waa la weynaynaya waayo waa masaajida nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidiisi ka mida uu dhisay isla markaana alla kacabsi lagu dhisay dan kale iyo qarad kale iyo wax kaloo loo dhisay uusan jirin ilaah cid lale cid shirka kula ah cid sheegani kartaa ayan jirine ilaah uu khaas u leeyahay masjidnimo ku bannaan tacdiimintaa darteeda ayaa loo nakiraynaya ilaa quba waa la yaqaanay in la macrifiyayay ahayde lamasjidun masjid masjidka oo usisa lagu asaasay lagu bilaabay cala taqwa alla kacabsi dusheeda lagu bilaabay min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey ee dhismaha lagu bilaabayay alla kacabsi lagu bilaabay ayaa axaqu ku habboon oo xaqnimo mudanxaqnimo badan oo mudan an taquuma bian taquuma inaad istaagto fiihi dhexdii fiihi masaajidka dhexdii waxaa ku sugan rijaalun rag ragga oo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan dembi iska dahiraan nijaaso iska dahiraan xadad iska dahiraan rag jecel ayaa ku sugan mar haddii ay jecel yihiinna way u sacyinayaan way u soconayaan ilaa waxa aad jeceshahay waad raadisaaye wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdahiruu jecel yahay asluhu mutadahiriina taa dhibaataa loo bedelo waa laisku idqaam afaman axad asasa bilaabay bunyaanahu dhismihiisa bilaabay calaa taqwa alla kacabsi ku bilaabay taqwaha oo min allaahi alle xaggii ka ahaaday iyo wa ridwaanin raadi ahaansho rabbi ku bilaabay miyaa khayrun khayr badan amman axad miyaa khayr badan asasa bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii ku bilaabay gebiga oo haarin dumayo shafaha waa qarka meesha u dambaysa ee jurufkana waa gebigii biyaha ay hoosta ka qodeen calaa shafaa jurufin gebi qarkiisa dushii ku asaasay gebiga oo haarin dumaya fanhaara gebigii wuu dumay bihi ruuxii iyo wixiisii oo dhan ayuu la dumay fii naari jahanama jahanama naarteeda ayuu kula dumay wallaahu alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qola aldaalimiina daalimiinta ma hanuuniyo laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahoodan aladii dhismihii banow ay dhiseen riibatan shaki inuu yahay fii quluubihim qalbigooda ku sugan oo islaamnimadii ka fogeeye gaalnimadiina u dhoweeye inuu yahay ilaa an taqaaca inay gogo'do quluubuhum qalbigooda inay gogo'do dhintaanba mooye wallaahu alle caliimun mid cilmi badan oo xakiimun maamul wanaagsan weye